maxamed xasan mataan gudoomiyaha degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka qaybgalay munaasabada furitaanka tababar ku saabsanaa waxbarashada madaniga ah iyo hagidda deegaanka kaasoo ay ka qaybgaleen dhallinyarada degmada warshiiq munaasabadda waxaa sidoo kale ku sugnaa aweys sheekh axmed oo ah la taliyaha arrimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo marti sharaf kale ugu horeyn aweys sheekh axmed la taliyaha arrimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa faahfaahiyey muhiimadda tababarkan kaalinta dhalinyarada ka qaadan karaabsan waxay tahay isbeddelka cimilada tababarkaani waxaa xiriiro activitee kaleeto ay qayb ka tahay olada lagu lagu kamidaya isbeddelka cimilada magaalada in wax looga qabto nadaafadda looga shaqeeyo oo ololo ballaaran ah oo nadaafadda magaalada looga shaqeyn doono waxaa loogu dambeyn doonaa kulan weyn oo rabna inay maamulka degmada iyo maaragtay dhalinyarada iyo qiimaha kala bulshada isku yimaadaan si waxay halkaan looga doodnay iyo waxa la qaban karo looga doodo ujeedka barnaamijkeenu waa inta
gudoomiyaha degmada warshiiq maxamed xasan mataan ayaana ugu dambeyntii waxa uu si rasmi ah u furay tababarkan isaga oo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay si wanaagsan u fahmaan casharada islamarkaana ugu adeegaan bulshada deegaanka maanta waxaan halkan u jeedna waxay tahay dhallinyarada eh, qaybta ay ku leedahay horumarinta eh, degmada amba horumarinta deegaanka haddii ay tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dib u dhiska eh, degmada waxaasoo dhan eh, waxaa waaye sidii dhallinyarada uu qayb ugu qaadan lahayn Eh, dowladaha hoose eh, waxaa loo aasaasay waxay tahabo in dadka maamulka loo soo daadejiyo eh, xaafadaha iyo guryuhu ay maamulka dadka joogo ay qayb ka noqdaan ee waxbarashadana ay meesha ay maraysiiyo dadka sidii loogu dhiirigeli lahayo ay qayb ka qaataan caafimaadka sidoo kale iyo horumarinta waxaan marka maanta aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro aad u qurux badan oo yaryar ee iskuulka dhiganaya qayb qaybna jaamacadaha dhiganayaan qaybna ay yihiin ee dhalinyaro shaqaysato ee halkan la isugu yimiday barnaamijkana lagala qayb qaadanayo waxaan rabaa marka inaan kula dardaarmo dabeerhaal ka naqdo madaxdii mustaqbalka idinka waayo madax inaad naqatan waxay u baahan tahay shaqo dheer oo ay ugu horeyso inaad waxbarashadaada hagaajisid inaad baxdi samaysid amba seertin aad samaysid shirkana waa noo furan yahay aadaa u mahadsantihiin